بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وصحبه أجمعين عشر كان نعاوح كبل يا بإذن الله الكريم حديث كاللباطن يشنات وكتاب كالليرا مختصر ابن أبي جمرة للإمام البخاري حديث كاللباطن يشنات أيو نوغب اللابن هياه waana dersigeennii sideedaad oo kitaabkaas ka mid ahoon qaadanno wa can jaabir waxaa laga wariyey bini cabdillaahi iyo wa abi saciid alkhudri saxaabiga la yidhaahdo sallayaa inay tukadeen fi safiina doon bay ku tukadeen qaa'imayni xaal ee yihiin kuwa taagan wa qaala alxasanu albisri baa wuxuu yidhi tusallii waa tukanee qaa'iman xaalaa tahay mid taagan maa lam tashuqa haddii aadan dhibaynin calaa asxaabika asxaabtaada haddii aadan dhibaynin weeye taduuru waad wareegaysaa macahaa doonta la jirkeeda wa ilaa haddii aad adigu ku wareerayso ama dadku ay kugu dhib mudanayaan fa qaacidan fa salli qaacidan xaal aad tahay mid fadhiyo tuko ayuu yidhi wa can jaabir bini cabdillaahi wa abi saciid labadan saxaabiya waxaa laga wariyey sallayaa inay tukadeen fi safiina doon bay ku tukadeen qaa'imayni xaalayhin kuwa taagan wa qaala alxasanu albisri baa wuxuu yidhi tusallii waa tukanee qaa'iman xaalaa tahay mid taagan maa lam tashuqa haddii aadan dhibaynin calaa asxaabika saaxiibbadaada kula saaran dadkas asxaabtaada ahoo doonta kula saaran taduuru waad wareegee macahaa doonta la jirkeedaad wareegaysaa meeshay u jeesataba wailaa fa qaacidan wa ilaa haddii aad dhib mudanayso ama dadku ay kugu dhib mudanayaan fa qaacidan fa salli qaacidan ayuu yidhi xadiidkan waxaa warinaya laba saxaabi oo ah saxaabtii nabiga ka mida calayhi salaatu wasalaam saxaabiga koowaad waxaa la yidhaahdaa jaabir wuxuu ka wariyay nabiga calayhi salaatu wasalaam jaabir kun iyo shan boqol iyo afartan xadiis kun iyo shan boqol iyo afartan xadiisuu ka wariyay nabiga calayhi salaatu wasalaam sagaal iyo toban duulaanuu nabiga u raacay duulaankii beder iyo duulaankii uxudna kama qayb gelin isaga iyo hooyadiis iyo abtigiisba waxay ka mid ahaayeen min asxaabialcaqaba caqaba inshaa allahu siirada aan jimcooyinka qaadanno ayaan uga sheekay doonaa biidni illaahi alkariim caqabatu aluulaa iyo caqabatu athaaniya ayaa la kala yidhaahdaa inshaa allahu xaggaasaana ku bara doonnaa jaabir wuxuu geeriyooday sanadkii halaatha wa sabciin toddobaatan iyo saddexaad isagoo jira sagaashan iyo afar sano u geeriyooday aabbihiisna wuxuu ku geeriyooday saxaabigan jaabir la yidhaahdo dagaalkii uxud ilaahay baa soo nooleeyey ilaahay baa la hadlay ilaahay baa aabbihii ku yidhi yaa cabdillaah yaa cabdallaah maa turiid maxaad doonaysaa baa la yidhi markaasuu yidhi waxaan doonayaa arjicu ila dunyaa inaan adduunyada u laabto fa uqtalu mara fa uqtalu maratan ukhraa oo mar kale lay dilaan rabaa buu yidhi jaabir wuxuu yidhi aabbahay baan duugay nin baan god kula duugay dagaalkii uxud buu ku dhintay toddoba nin oo saxaabti toddobaatan nin oo saxaabta nabi ka mid ahaa ku dhinteen dadkiibaa maydkiibaa batay dhaawicii baa batay markaasaa maydkii la duugi waayey markaa tiradii ka bateen waa awood baa loo waayey markaasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dhowrkii qofoodba hal god ku wada duuga ayuu yidhi jaabir wuxuu yidhi aabbahay nin baan god kula duugay markaan lix bilood joogay ayay arrintaasu ii dhadhami weysay waxaan idhi aabbaha god keligii in lagu duugo ku fiicnay aabbahay baan soo qoday buu yidhi biijtihaad godkiibuu ka soo saaray maalinkii la duugay ayaad u malaysaa siduu ahay buu yahay ma isbeddelin ilaahay addoon uu karaameeye buu ahaa keliya dhegtiisa xoogaa yar laabanta iyo garkiisaoo wax yar laabmay oonbaa ka muuqanaya baa la yidhi waan soo saaray god baan keligii ku duugay buu yidhi saxaabiga kalena abuu saciid alkhudri baa la yidhaahdaa abuu saciid waa saxaabiga cajiibka ahood wada taqaano ansaariga ah labadoodaasaa waxay ku tukadeen doon doon bay ku dhex tukadeen ayagoo taagan bay ku tukadeen hadde doonta ma lagu tukanayaa tareenka ma lagu dhex tukanayaa baska ma lagu dhex tukanayaa diyaaradda ma lagu dhex tukanayaa markabka ma lagu dhex tukanayaa axkaamtaa arrimahaas ka imaanayo oo dhammi xugunyaalkaasu siday noqonayaan waa inaad cilmi ahaan ula socotaa ood cilmiga barataa ood culamaa'u diinka ku tixnaataa oo daraasada waxa weeye ashyaaqda aad la xidhiirtaa markaasaad waxaad ka baxaysaa jahliga waxaad ogaanaysaa sida salaadaada aad u sixi karto sida soonkaaga aad u saxayso sida waxa weeye wujuubka iyo waajibaadkaad kala baranaysaa waajibaadka ayaad baranaysaa weeye waxa weeye doon bay ku tukadeen baa la yidhi doonta waa lagu tukanayaa salaada labaa loo kala qaadaa sunno iyo waajib baa loo kala qaadaa sunnada horta xukunkeedu ha noo dambeeyo ayada xukunkeeda waxa weeye waa iska caam adoo doon saaran baad tukan kartaa adoo diyaarad saaran baad tukan kartaa salaada sunnada ah adigoo baskii saaran baad tukanaydaa sunnada adigoo tareenkii saaran baad tukanaysaa meesha markaasaad fadhido ayadoon kabihii kuugu jirin oo aadan kaba nijaasaa lugaha ku wadan baad tukanaysaa kabaha nijaasta ah laguma tukado adigoo meel daahira ku fadhiya haddii aad meesha aad fadhidaahu daahir ay tahay oo doontaadii waxa weeye aad doontii meel daahira fadhiisato oo markaa amaad wax iska xijido amay daahir kuu tahay adigoo meeshaa daahirkaa fadhiya haddaa iskaga tukato nabigeennu isagoo saaran daabaddiisa meeshay rabto howla socotay ayuu iska tukanayay salaada sunnada ah sunnada ayada marka khayruqibla xataa loo tukan karaa sujuuddii markii la gaadho rukuucda xoogaa yarbaasaan loo ishaarayaa oo weliba sujuudda la hormarinaayo xoogaa yar la dhowaynayo marka taa iyadu waa xukunkaas bay leedahay salaada warka waajibka ah ayaan ka hadlaynaa marka insha allah labadan saxaabi salaad bay tukadeen doon korkood bay ku tukadeen salaada marka waajib iyo sunno sunno waad ogaataye hadday salaad waajiba tahay doonta ma lagu tukan karaa maraakiibta ma lagu tukanayaa diyaaradaha ma lagu tukanayaa basaska ma lagu tukan karaa tareemada la raaco ma lagu tukanayaa waxa weeye qofkii wata isagoo waxa weeye wadanaya sikalkii iyo waxa oo kaleeto bushkuleetiga isagoo wadanaya ma tukanayaa mootooyinkii isagoo wata ma tukanayaa gaadiidkaa la wato adduunyada ma lagu tukanayaa faraskii ma lagu dul tukan karaa baqashii ma lagu dul tukanayaa waxa weeye ee qofkii isagoo daabaddiisii saaran ama isagoo gaadiidkii saaran ma tukanayaa haddii gaadiidkii kuu istaagin waayo waad aragtayoo gaaladan islaamkii oo kale maahan waddamadan gaalada time go'an iyo tiid go'an iyo wakhti go'an oo xadidan ayaa lagu wadayaa gaadiidka saacad go'an buu leeyahay meesha uu istaagayo muxaadooyinka uu istaagayo wakhti go'an bay leeyihiin wakhtigaas go'an ayadoon la gaarin meeshii waxa weeye kuu istaagin maayo waxa weeye saacaddii salaada la gaaray ii jooji ma jirto dadkii muslimiinta iyo waddamadii islaamka oo muslimiintu gaadiidka ay wadeen salaad bay tukanayeen laakiin dadka waddamadan gaalada jooga ayaga waxa weeye sidii oo kale arrintu ma ahan waa inaad cilmigii la socotaa marka tafsiilkaas ayaan gelaynaa insha allah ilaahay wuxuu naga fahamsiiyo oon kutubaha ku aragnay ayaan idiin soo gudbinaynaa waxa weeye doontii horta xadiidkan baaba noo qoraya markabka iyo doontu waa isla mid nabigana waa la su'aalay calayhi salaatu wasalaam xadiid lagu su'aalay baa jira rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo daaru qudni oo warinayo nabigaa la su'aalay sala allahu calayhi wasalam imaamulxaakimna wuu wariyaa cabdullaahi binu cumar baa ka soo wariya nabiga calayhi salaatu wasalaam su'ila rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam can isalaati fi safiina waxaa la su'aalay doonta ma lagu tukanayaa markaasuu yidhi salli qaa'iman ilaa an takhaafu alqaraq adoo taagan waxa weeye ku tuko ayuu yidhi doonta korkeeda istaag baad ku tukanaysaa buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam haddii aadan ka cabsanaynin inaad biyaha ku maashooto oo aad dhacdo labadan saxaabina wayway tukadeen ayagoo taagan bay doonku tukadeen labadii saxaabi nabiguna amarkaas buu dadkii waxa weeye oo u xugmiyey asxaabtiina ficlan bayba u sameeyeen oo doon bay ku dul tukadeen taabiciintii oo ka dambeeyeen xasanu bisri wuxuu yidhi istaagaad ku tukanaysaa haddii dadka doonta kula saaranu aysan kugu dhib mudanayn adiga naftaadu weliba waad wareegee doontii maceeda ayaad wareegaysaa weeye oo doontii baad la soconaysaa saarnaanaysaa waana tukanaysaa adigoo taagan haddaad istaaga ku dhib mudanaysood wareerayso ood dawaqmayso ama dadku ay kugu dhib mudanayaan ood maashoonaysood dhacayso biyaha inaad ku dhacdo ama khatar ku gaartoba ay noqoto waad fadhiisanee fadhi baad ku tukanaysaa haddee qofkii hadda markabka korkiisa salaadu ay ku qabato maraakiibta isagoo saaran siduu yeelayaa wakhtina dabaylaha ayaa kacsan oo markabkii iyo markii aad saaran tahay waxa weeye safiinadii waxa weeye markaa adigii inaad istaag samaydo inaysan kuu suurtogelin baa laga yaabaa oo doonta dhan amay kula qallibintaabaad isleedahay sida ay dabayshu u bibitinayso u tuurayso marna waxa weeye waddanka dhan baa deggan oo jawiga dhan baa deggan oo markaa waxa weeye nuuxsigii iyo dabaylihii baa yar markaa inaad saaran tahay iyo inay socoto kalama oqoonaysid maraakiibtaana hadda lamid maahan waxa weye iyagu ayaga waxa weeye maba dareemaysidba inay socdaan mararka qaar marka qofku hadduu doonta saaran yahay ama markabka hadduu saaran yahay waxa weeye waa tukanayaa salaaddii markii la gaaro qiblada ayuu qaabilayaa hadduusan garanayn waa ku ijtihaadayaa meesha qalbigiisa oo u bato ayuu qaabilayaa waa weese qaadanayaa masallihiisa iyo waxa salaadda ilaa qof ahlu salaada hadduu yahay waa inuu mar walba salaada diyaar u ahaadaa masallihiisa ayuu diyaarsanayaa qiblada ayuu u jeesanayaa markaa ayuu waxa weeye tukanayaa asagoo qiblada u jeeda asagoo waxa weeye salaaddiisii u diyaargaroobuu tukanayaa istaaguu ku tukanayaa qibladii xaggeeduu u tukanayaa waa xukunka ugu horreeyo laga rabo sidaas hadduu ku tukado oo qibladii qaabilo oo meel daahira uu ku tukado oo asagoo weese qaba uu tukado salaaddiisa soo celin maayo istaagga hadduu awoodi waayana fadhi baa ku soo xiga oo markaas doontii ay aad biyihii waxa weeye ay dabayshii badan tahay ood istaagga awoodi weydo waad fadhiisanee sida xadiiskaba ku qoran hadda aan qaadanayno fadhigaas baad ku tukanaysaa xugunkaas waa salaaddii waajibka ahayd diyaaraddana waa ku xugun ayuu yidhi xasanusaqaaf oo ashyaaqda waaweyn ka mid a sheekhaas baa yidhi ayaan kutubaha ku aragnay inuu qoray waxa weeye sheekh xasanusaqaaf sidaasuu isaguna caddeeyey oo kitaabkiisa waxa weeye ku caddeeyey marka adiladaasna diyaaraddiina sidaas baa iyadana looga hadlo xukunkaas baa la siiyey haddii aadan weese qabin seed yeelaysaa marka haddii aadan weese qabin salaaddiina ay ku qabato waxa weeye seed yeelaysaa haddii aadan weese qabin baabuurkii baad saaran tahay salaaddii baa ku qabatay waxa weeye diyaaradda iyo horta marka hore diyaaradda waxa weeye adigiioo saaran baa salaaddii ku qabatay adigoo markabkii saaran baa waxaan rabaa salaaddii wakhtigeedii la gaaray weesena ma haysatid haseed yeelaysaa wakhtulxurmaa la tukadaa waa tukanaysaa laakiin salaadda waa soo ku laaba doontaa waa soo qadaynaysaa ama khayru qiblaad u tukatay salaaddii waa soo celinaysaa ama waxa weeye sidaasoo kale markay kugu dhacdo salaadda waa la soo celiyaa laakiin marnaba lagama tegaayo xitaa haddii dahaaro la waayo wakhtulxurmo ayuu tukanayaa baa la yidhi haddii ruuxu uu baabuurtii iyo mar saaran yahay waxa weeye sidaasoo kaleeto tareenkii oo kaleeto iyo ayaga lagu tukan maayo oo sida kuwa ayaga lama ogolo ku-xugun maaha waxaa la yidhaahdaa wa ama salaatu alfariida fi siyaara waalxaafila falaa tasixu salaada waajibkaa in lagu tukado baabuurta in lagu tukado waxa weeye basaska lama ogola oo ku ansixi maydo adigoo baskii saaran adigoo tareenkii saaran salaaddii maqrib haddii la gaaro oodan weese qabin ama xataa waad weese qabtaa saad yeelaysaa darawalku kuu taajin maayo waxa weeye waa gaalba aan diin lahayn qaarkood oo waddamada gaalada hadda gaalaaba gaadiidkii wadda salaadaa la gaaray ii istaag kama jirto seed yeelaysaa waxaad samaynee waxa weeye salaaddii wakhtulxurma ayaad tukanaysaa kursigaaga adigoo fadhiya ayaad sidii aad ku awooddo u samaynaysaa laakiin markaad degto salaaddii waa la soo qadaynayaa maxaa yeelay baska horkeed nabigu asagoo ku tukanaayo lama sheegin salaad waajiba shareecadiina soo xukunkaas waxa weeye ma aysan fasixin sidoo kaleeto waxa weeye waa la mid waa la mid tareenkiina waa la mid baabuurtan kaleoo gaadiidkaahu nuucaas bay noqonayaan salaadaas aan haddan leenahay lama ogolo laguma tukan karo basaska iyo tareennadana waa salaada waajibka ah salaadda marka waxa weeye imaamu nawowi kitaabkiisa la yidhaahdo majmuuca ama sharxulmuhadabka loo yaqaano wuxuu ku yidhi juska saddexaad waidaa salla alfariidata fi safiina hadduu qofku doonta inuu ku tukado ou rabo ku tukanaayo lam yajus lahu tarku lqiyaam maca alqudra isagoo awooda inuu istaago istaaga iskama dhaafi karo wa kamaa kamaa low kaana kamaa low kaana fi lbari waa markuu barriga joogo oo kale siduu ahaayo kale u ahaanaya marka doontii sidaasu uga hadlay haddaba waxa weeye salaaddii waajibka aheyd sidaas baa looga sheekeeyey waa in salaadda salaaddii waa in la ilaaliyaa meel walbood joogto waa inaan salaadda ka fekernaa gaar ahaan dadka waxa weeye debadaha iyo gaalada dhaqan waddankooda jooga salaadahooda shanta wakti qof ilaaliyaa wuu yar yahay waa in salaadda laga fekeraa wakhtigeeda marka la gaaro inaad shaqo fiidhiso ma ahan shaqadiibaa iiga daran dantaydaa iiga daran aniga naftaydaan fiirinayaa in la yidhaahdo taasu waa ilaah kadheeri bay noqonaysaa walaalayaal waa in salaada laga fekeraa oo shareecada la bartaa oo qaabka loo tukada la ogaadaa waxaa la gaadhay hadda dadka in loo iftoodo qolaa maalin waxa weeye su-aal isoo weydiiyeen markaasay dhaheen culummaa waxay noo iftoodeen oo noo sheegeen haddii mudaharaad oo kale la samaynayo in salaada laysku jamci kara ayay dhaheen ee ka warran sheekhow masaladaa waxa weeye waddamadan yurub qaybo badan oo ka mid a waddamo badan oo waxaa jira ama adduunyadaba dadkii shar dad badan oon sharciga iyo baasaboorkii iyo weli qaadan ayaa jira oon weli qaxooti rasmi ah loo aqoonsanin marka fii bacdi alaxyaan waxay sameeyaan mudaharaad baa la sameeyaa waa la cabanayaa ilaahay baa loo cabtaa walaalayaal marka waxaa la rabaa dadkii gaaladii iyo dawladdii iyo inay xoogaa yar bal wax oon inay wax ka qabtaan cabashadooda oo sharcigaya wax bixiyaan marka qolooyin baa waxay dhaheen mudaharaad baan wax uga jirnay salaaddii duhur baa la gaadhay markaas baa nin sheekha su'aal niseen yeelna mudaharaadkiina iska wata buu yidhi markii caawa la gaadho ayaad casirka marka la gaadho ku jamciya duhur ee u kaasada salaadan duhur hadda u kaasada midda kaloo ka dambaydaad ku jamcinaysa inuu noogu jawaabay marka jamaca iyo waxa weeye gaabinta salaada la gaabiyo waa markii safar lagu jiro xukunkeeduna waa noo iman doonaa laakiin mudaharaad ayaa salaaddii looga tegayaa iyo waxaasi ma jiraan sidoo kaleeto baskaan ku soo tukaday anigu iyo iskoolkiiyaan dhiganayo caawan isku jamcinayaa iyo waxaasoo dhan diin noqon maayaan waa in ilaahay laga cabsadaa qof walba qiyaamada shayga ugu horreeya oo ilaahay su'aalaahi waa salaada ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam awalu maa yuxaasabu bihi alcabdu yowma alqiyaama asalaad shayga ugu horreeya oo addoonka laga xisaabiyo yoomka qiyaamo salaada weeyuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadday salaaddii hagaagsanaatanna acmaashiisoo dhan baa la aqbalaya marka xadiidkaanu axkaamtaa faraha badan buu noo sheegayaa saxaabiga waxaa laga wariye labadan saxaabi ayaana laga wariyeoo xukunkan ficlan uguma dhaqmayba oo ficil ahaan ayagu ula yimid baa la yidhi haddee salaadii waxa weeye sidaas baa looga hadlay wa can anas ibni maalik waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahay nusallii kuwa tukanaya maca nabiyi nabigan la jirkiisaan tukanayni sala allahu calayhi wasalam nabigan la tukanayn fa yadacu wuxuu dejinayaa axadunaa mid nagamidihi darafa thawbi marada dhinaceeda ayuu dhulka dhiganay min shiddati alxarri kulaylka daraakulaylka daran dartiisu u dhiganay fii makaani sujuud sujuudda booskeeduu dejinaay mid naga mid ah wuxuu yidhi anas binu maalik waa khaadimkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahay nusallii kuwa tukada maca annabiyi sala allahu calayhi wasalam fa yadacu wuxuu dejinayaa axadunaa mid nagamidihi darafa thawbi marada dhinaceeda ayuu dhulka dhiganay min shiddati alxarri kulaylka jira aawadiis kulayl aad u daran baa jira markaasuu wuxuu dhiganayaa maradii darafkeeda ayuu waxa weeye wuxuu dhigayaa fii makaani sujuud meesha lagu sujuudayo markaasuu wejiga saaro jira buu yidhi hadda waxa weeye xadiidkan asxaabta rasuulka qofku markuu sujuudaayo maradiisa ma ku dul sujuudi karaa sujuudda sideedaba nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi umirtu waxaa lay faray an asjuda inaan ka sujuudo calaa sabca inaan ku sujuudo calaa sabcati acdaa'in buu yidhi toddoba xibnood korkood wejiga waa laga sujuudaa isagoo weliba wejigaaga mara aysan saarnayn aa lagu sujuudaa dhulkala dhulkaa la dhigaa labada calaacalood baa laga sujuudaa labada jilbood iyo lugaha waxa weeye faraha oo meeshooda cad dhulka la dhigayo waxaad arkaysaa dad farihii u laaban yihiin oo iska sujuudayo oo hadda xukunkii oo dhanba aan war u haynba marka taasna waxa weeye iyadana khatar bay leedahay marka la sujuudayo hadday maradaadii kaa horayso oo wejigaagii masalanba cimaamadii ama waxa weeye koofidii kuu saarneed ama gabadhii waxa weeye ee maradii u saarneedoo qimaarkii iyo qaal bahalkii weji madaxa u saarnaay ayaa ka hor maray wejigii oo dhan buu daboolay dhulkiibuu ka xigsaday jalbaabkiibaa ka soo hor maray dhulkiibuu ka xigsaday see yeelaysaa haddii oo wejigaaga ka xigsado mara adiga kula socota oo markaad nuuxsato kula nuuxsanaysa meesha lagu sujuudaya hadday kaa xigsato aimo badan oo imaamu shaafici imaamuna shaafici uu ka mid yahay waxay culummada islaamku caddeeyeen inaan la ogolayn in waxa weeye maro ay kaa xigsato meesha sujuudda marada kula socota ayaa laga hadlayaa maro dhulka taallo iyo mid dheer oo markaad nuuxsato aan nuuxsayn iyo istiraasho yar wax yar oo shukumaan yar ood gacanta ku wadataan rabaa shukumaan yar ood gacanta ku wadato oo markaad sujuuddo dhulka aad iska xijinayso meeshan waa kulayl waxaa laga yaabaa meelo kulul iyo qabow daran iyo inaad ka baqaydo meelo qabow iyo waddan hadda barafa waxa weeye adduunyo barafaha la joogaa qabow ah marka mara waad wada maraad qaadatay mara waa shukumaa yar baad haysataa markaad sujuudaysa iska xijinaysaa qabowgaas taasoo kaleeto waxa weeye dhib ma leh shay munfasila weeyi shay aan markaad nuuxsato nuuxsayna dhib ma leh laakiin a'immadii islaamka oo imaamuna shaafici uu ka mid yahay ma imaamu naasiri sunna wuxuu yidhi qof ku sujuuda marada isaga uu wato oo ku labisan yahay hadday sujuudda meesheeda uga hormarto oo waxa weeye maradii ay kaa xigsato waa laiska wareejiyaa ikhwaani waa laiska wareejiyaa haddaad ku dul sujuuddana sujuuddaadu ma ansaxayso a'immada qaar a'immadii waxa weeye madaahibta qaybo ka mid aha ogolaaday siday waxa weeye abu xaniifa imaamu maalik axmed ibnu xambal waxa weeye maradaada haddii ay qabow badanu jiro ama kulayl badanu jiro ay kaa xigsato makaanu sujuudka iyagoo xadiidkan daahirkiisa ku tegey ayaa ogolaaday laakiin a'imo badan baa salaadaadii ku dhahayda wax kama jiraan sidaa daraaddeed waa in salaada laga fiirsadaa imaamuna shaafici marka xadiidkan oo kaleeto iyo markay fasiraayeen waxaa la yidhi a'immadaasoo dhammi waxay dhaheen waxa weeye xadiidkaani wuxuu caddaynayaa maradan saxaabtu ay iska xijiyeen oo waxa weeye markay sujuudaayeen ay ku dul sujuudeen waa maro aan maxmuul ahayn oo dhulka tiilay waa adoo go'aaga iyo cumaamad aad wadato iyo jaakadaada iyo mara nuucaasa dhulka dhigtay ku sujuuday weeyaan saasay aheyd baa la yidhi maradan ay leeyihiin axad naga mid ahaa marada darafkeeda dhiganaayey waa daraf maradiisa oo watay oo awal meesha dhigtay qayb ka miduu ku sujuudayay saasaa looga jeedaa bay dheheen waa marka shay aan aan nuuxsanayn oo macnaha aan aan maxmuul ahaynba ama maxmuul weeye laakiin qofku markuu nuuxsado aan la nuuxsayn sidaasay ku fasireen marka waxa weeye masaladan waa in laga foga jignaado oo laga digtoonaado inaad waxa weeye qof walba oo muslimahow gabar iyo wiilbow markaan tukanayno muslimiinay maryaha aan wadanno oo meesha aan ku sujuudayno waxa weeye maradaadii aad huwneed ood ku dedneed oo inta kaa soo hormarta sujuudda wejiga isaga kaa aadisa waa layska wareejiyaa caali culummada ilaahay waxa weeye diinta markay sheegayaan waxay ummadda ugu sheegayaan in waxa weeye masalada xaqa oo diinta lagu arkay ummadda loo sheego qofkii markaa ku camal falana ilaahay baa ka ajir siinaya qofkii ku camal fali waayana ilaahay baa ka amaalmarinaya diintu sidaasay ugu qoran tahay masaladaas sidoo kale waxaan la ogolayn oo khatar ku ah dumarka markay sujuudayaan haddii la arko wejigooda iyo labadooda calaacalood meel aan ahayn haddii jirkooda laga arko xataa ciribtooda cad markay soo su markay sujuudda ku jiraan iyo ama salaada hadday waxa weeye cagtooda cadu xataa bannaanaato oo markay dumarku sujuudayaan bay u badan tahay maradii baa soo jiidmaysa xogay cagtiyaa bannaanaanaysa markay istaagtana maradiiyaa xogay qarinaysa salaadii waa buraysaa eber weeyi markay sujuuddo xataa keligeed meel cidlaha hadday ku tukanayso ee jirkeedu meel yar ka bannaanaado waxa weeye ma asturna salaadeedu wax kama jiraan nabigu wuxuu gabdhaha ku dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam ma bannaana gabadhu markay qaangaarto oo ay waajibaadka ilaahay samaynayso in jirkeeda laga arko ama mar walbaba xataa ilaa wejiga iyo labada calaacalood ma labada calaacalood ma ahani marka masaladan waxa weeye basdigaas baa ku jira wa can anas ibni maalik waxaa laga wariyey ana anabiya sala allahu calayhi wasalama rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ra'aa wuxuu arkay nukhaamatan nukhaama xaako ayaa la yidhaahdaa ayuu arkay nabigu calayhi salaatu wasalaam fi lqibla qiblada ayuu ku arkay masaajidka waxa weeye jihadiisa qiblada jihada qiblada ayuu nabigu ku arkay waa jihada waxa weeye maxaa yeele nabiga waktigiisii mixraab ma jirin mixraabyaalka iyo bilaal masaajidka sadxigiisa koro inta koro ou salaada addimi jiray waxyaaba maanta mixraabkii iyo adinka aadaanka gudaha lagu samaynayo iyo kulli annagaa soo kordhinay waa waxyaabo islaamkii waxa weeye ou khayrahoo ou ku tawa islaamka oo waxa weeye ou ku sii khayraadahoo lagu sii waxa weeye kordhiyey marka la leeyahay wa kullu bidcatin dalaala marka la leeyahana macnaha looga jeedo imaamu shaafici tuu ku fasiray baa noo caddaynaya waa shaygii kitaabka ilaahay uusan qabin sunnadu qabin ijmaacu qabin qiyaasku qabin ayaa bidca madmuuma la yidhaha buri imaamu shaafici sida kutubaha aan wax badan uga soo hadalnay marka waxa weeye qof walba maanta cibaadooyinka iyo howlaha uu qabanayo waxyaaba khayra oo la soo kordhiyey ayaa ku dhex jira ayaa ku dhex jira ficlan nabiga calayhi salaatu wasalaam masaajidka dhinaca qiblada ah oo derbiga qiblada xaggeeda xiga ayuu ku arkay xaako lagu tufay fa xakkahaa wou xoqay suubanuhu calayhi salaatu wasalaam biyadihi gacantiisa shariifada ah ayuu ku xoqay wa ru'ya waxaa la arkay minhu nabiga xaggiisa karaahiyatun nicitaan inuu arrintaas nacayo ah laga dareemay oo ru'ya waxaa laga arkay karaahiyatuhu nicidiisa lidaalika arrintaas ou nacayo iyo wa shiddatuhu nabiga ku darnaantiisa calayhi korkiisa ay ku daran tahay weeyaan inay nabiga arrintaani ku adag tahay oo arrintaan uu ka xum ka xumaa korkiisa ay ku adag tahayoy dhibayso aa laga dareemay nabiga shuxuurtiisaa looga jeeda calayhi salaatu wasalaam mar ilaa waa beytka ilaahayo candhuuf meel looga tufo waa qalad waad arki jirta waxa weeye waddamadii masaajida dariishadahooda inta wax laga tufo derbigoodao dhan waxa weeye xaako iyo aad ku dari ku arkayso lama ogola beyt ilaahay waxa weeye qashin haddaad ku aragto waa laga qaadaa laakiin qashin lama soo geliyo wa qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ina axadakum mid idinka mid ah idaa qaama hadduu istaago yusallii xaaluu tukanaayo salaada markuu u istaago mid idinka miduhu oo salaada ilaahay uu tukanaayo fa innamaa in kale maahan yunaajii rabbahu ilaahiisuu lafaqaya iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciinu markuu leeyahay ilaahay buu la hadlayaa maanta o dhan ilaahay buu la faqayaa ilaahay buu la munaajoonayaa ow rabbuhu ama ilaahiisiibaa baynahu asaga iyo wa bayna alqibla inta u dhexayda ahaaday oo adiga iyo qibla inta idin dhexayda waa makaan ma meeshaan idin dhexayda adiga iyo qibladuu joogaa waxay culummadu ku fasireen ilaahay baa idilaac gooni ah ayuu daalacanaya meeshaad u sujuudayso marka waxau ilaahaybaa ahaaday daatahaanoo ku ahda lagu dhihi maayo falaa yabsuqanna yuusan candhuuf tufin fii qiblatihi qibladiisa xaggeeda yuusan candhuufta u tufin buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaakin liyabsuq can yasaarihi dhinaciisa bidix candhuufta how tuf ow taxta qadamihi ama gomodiisa hoosteeda ha ku tufo oo waxa weeye markuu meelo ciida hadda waktiga nabiga masaajiddu ma ahayn sujaayado iyo goglahan iyo dhismada iyo waxa weeye balaadka ma lahayn marka ha ku laakiin hadda in masaajid gudihii wax lagu tufo ama gogashiisa ee la yidhaha waa duuga waa ku tirtiraa ma la ogola wey waxaa laga hadlayaa meel ciida iyo qof ku tukanay dhinaca bidix u tufo oo meelaha waxa weye masaajid aan hayskaga tufaba haddii kale gomadiisa hoostiisa ha ku tufo tusaale kale u nabigu siiya saxaabtii wuxuu yidhi uma akhada wuxuu qabtay nabigu darafas ridaa'ihi go'iisa dhinac ka mid a ayuu qabtay fa basaqa fiihi andhuuf buu ku tufay tusaale u siinayaa saxaabta wa radda wuxuuna celiyey bacdahu go'ii qayb ka mida calaa bacdin go'iyuu saa isku marmariyey wa qaala wuxuuna yidhi ow yafcalu haakadaa ama sidaanuu qofku samaynayaa ow yafcalu haakadaa ama sidaanuu samaynayaahoo maradaada ku tuf saana istiraashadaada ugu tirtir bes laakiin masaajidka marnaba in lagu tufo derbigiisa iyo gudihiisa lama ogola waa la diiday hadda xadiidkan ow rabbuhu baynahu wa bayna alqibla ila rabbigiisa addoonka asaga iyo qiblada inta u dhaxayda ahaada buu yidhi xadiidku saasuuna leeyahy ma ilaahay baa marka annaga iyo qiblada inta noo dhexayda jooga maya ilaahay meel meeshaanuu joogaa laguma dhihi karo markaad sujuudaydo wuxuu yidhi nabigu xadiid kaleo saxiixu muslim ku sugan addoonku markuu ilaahaysa ugu dhow yahay waa markuu sujuudda ku jiro hoos muu kaasi xiga ilaahay lama odhan karo hoos uga xiga ilaahay subxaanahu wa tacaala wa huwa macakum aynamaa kuntum buu ilaah aayad kale ku yidhaahday oo ilaahay aayad qur'aana ku yidhi ilaahay meel walbood joogtaan waydin la jiraa xadiidkaa marka ku hadlaayey imaamka la yidhaha imaamu ibnu xajar sheekha fadxu baariga iskale wuxuu yidhi wa fiihi raddun calaa man sacama ana allaha fowqa alcarshi dadka dhaheen buu yidhi ilaahay carshiga korkiisau joogaa xadiidkan baa ka hor imaanayay maxaa yeelay ilaahay meel gooniya oo lagu xayiro ma lahan adiga waxaad joogtaa ama waxa weeye ama waxa weeye waxaad joogtaa bari ama koofur ama waqooyi ama waxaad joogtaa meel xaafad la yaqaan makaan baad joogtaa waddan baad joogtaa gooniyahoo lagu soo aado laakiin ilaahay meel la yidhaahdo meel heblow gooniyahoo joogaa inta kalena waa ka maqan yahay ma la odhan karo ilaahay subxaanahu wa tacaala tilmaamaha bini aadamkaba looma ogolaba waad aragtay kitaabka daxaawiyaha dadka caqiidada salafusaalixa akhristay oo cilmiga fahamsan waxaa ku qoran inaan ilaahay jiha lagu tilmaami karin lama odhan karo ilaahay meel korow joogaa kor buu joogaa hoos buu joogaa midig buu uga xigaa bidixuu uga xigaa horay buu uga xigaa gadaal buu uga xigaa lixda jiho ilaahay waa ka qa waa ka nasahan yahay buu kitaabkaasu qoraya ma lagu tilmaami karo ayadoon adduunyada dhammu jirin oon jiha jirin buu ilaahay jiray walaa taxwiihil jihaatu siti buu kitaabkaasu leeyahy daxaawiyaha caqiidada la yidhaah weeye salafu saalixi imaamu daxaawi baa qoray ilaahay jihaadku ma koobaan jiha ma koobto ilaahay meel gooniyuhu ku xayiran yahay oo carshiga koorkiisa ah waxaa qabi jiray qaybtii hore bidcada oo raafidada la odhan jiray oo raafidada la odhan jiray nimankii hore raafidada ahaa iyo karaamiyada iyo qoladaas baa qabeen kitaabkan alfarqu bayna alfiraq la yidhaahdo wuxuu qorayaa waxa weeye oo oo imaamu abdulqa cabdulqaahir albaqdaadi uu qoray wuxuu qorayaa nimankan raafidada nin ka mid ah ninkii ugu horreeyey wuxuu odhan jiray inna lilaahi makaanan wa makaanuhu fowqa alcarshi ilaahay wuxuu leeyahay makaan meel gooniyahu leeyahay oo carshiga dushiisa ah marka ictiqaadka noocaasoo kalea khatarteeday leedahay waqtigii imaamu maalik bay bilaabatay imaamu maalik baa nin su'aalay ilaahay carshiga korkiisa ugu istigooday aayaddaas wax ka su'aal maagay ilaa markii dambe ninkii inta ku xanaaqo uu yidhaha masaajidka dhanba ha laga bixiya buu yidhi waxaan ku arkaa buu yidhi inaad tahay nin mubtadic ahoo baadiyaysan maadaama aad la timid dadkii inaad ictiqaad iyo waxyaabo aan fiicnayn ku bilowdo oo ilaahay baa xagga jooga iyo waxyaabo noocaasa ma loo baahna mana aysan ahaa jirin salafu saalixu waxyaabaha noocaasa wakhtigooda kuwa ku lumiya ilaahay nala mid maahan sifaad buu leeyahay waan qosolnaa ilaahay ma qoslo waan jiranaa ilaahay ma jirado waan dhimannaa ilaahay ma dhinto waxa weeye annagu iraado ayuu ilaahay leeyahay annagu iraado ma lihin ilaahay waxbuu nooleeya annagu wax ma noolayno ilaahay waxbuu dila annagu wax ma dilno ilaahay waa raasiq ilaahay wax ma dhalo ilaahay lama dhalin ilaahay wax shabaha male annagu meel baan degannahy hadda meel waxa weeye kornoqob oo meelow korkeeda fadhiyaa la dhihi karana ma jirto weeyaan bidaatihi buu ku fadhiyaa meel ama ku joogaa meel heblo wax odhan karaa ma jiraan hadda markaad koob soo qaaddo bal koob soo qabo miiska saa u dul saar haddaa miiska saa u dul saarto koobkaani wuxuu dul saaran yahay miiska korkiisa alkoobu koobkan ama macnaha waxa weeye alquraaratu cala ala cala almiis waxay saaran tahay waxa weeye cala alkursiyi baan rabaa kursiga korkiisay saaran tahay haddaa miiska tidhaahdo korkeeda ayaan waxa weeye koobkan ama waxa weeye shaygan aan sa u saaran yahay haddaad tidhaahdo sidaasoo kale ilaahay meel u dul saaran yahay lama odhan karo bidaatihi ayuu meel ku joogaa wax yidhi oo ka mida salafu saalixii ama a'immadii islaamkana ma jiraan marka ictiqaadyada khatarta ah oo dadka lagu maran habaabinayo waa inuu qof walba oo muslimhu ka digtoonaadaa ilaahayna wax wanaagsan uu ka aaminsanaada iyo asxaabta nabi moxamed iyo rasuulka iyo jidka islaamka ilaahayna waxaan weydiisanaynaa rabbanaa laa tuziq quluubanaa bacda id hadaytanaa wahab lanaa min ladunka raxmatan inaka anta alwahaab ilaahuw qalbiyaalkeenna ha leexin oo caqiidada saxiixa ilaahuw ha naga leexin ilaahuw jidka mu'miniinta ha naga leexin ilaahuw jidka saalixiinta ha naga leexin ilaahuw jidka salafu saalixa ha naga leexin ilaahuw maxabbada nabi moxamed ha naga leexin ilaahuw caqiidada noo ilaali oo jidka toosan nagu toosi oo dariiqa toosan noo sahal oo sharta iyo fidnada aakhiru samaanka ilaahuw naga ilaali wa can caaisha waxaa laga wariyey radia allahu canha qaalad waxay tidhi kaana anabiyu sala allahu calayhi wasalama wuxuu nabigu ahay calayhi salaatu wasalaam yuxibu mid jecel mid jecel atayaamuna midigaysiga mastadaaca intuu awoodo fii sha'nihi arrintiisa kullihii dhammaan bay tihi arrintiisoo dhan nabigu midigaysiga u jeclay calayhi salaatu wasalaam tayaamunka u jeclay tayaamun midigaysi ayuu nabigu jeclay sha'nigiisoo dhan arrintiisoo dhan fii duhuurihi dahaaro qaadashadiisa midigta u jeclay midigta inuu ku bilaabo midigaysi wa tarajulihi shallaysigiisa ama tima firashadiisa markuu timaha firanaayo oo shallaysanayana midigaysiga u jeclay nabigu calayhi salaatu wasalaam wa tanaculihi kabagashigiisa kabaha markuu xidhanaayana nabigu wuxuu jeclay calayhi salaatu wasalaam tayaamunka hadda tayaamun waa sunno kaana anabiyu yuxibu tayaamuna fiiriya walaalayaal nabi moxamed baa jeclaay midigaysiga u jeclay calayhi salaatu wasalaam tayaamun u jeclaay oo tayaamunka waxaa looga jeedaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wax kasta wuxuu jeclaay oo khayra midigta inuu ku bilaabo masalan markii la dahaaro qaadanayo midigtaa lagu bilaabaa waa sunno in midigta laga bilaabo markuu dahaaro qaadanayo jaamac qur-aan markaad soo qabsanayso markaad qof u dhiibee gacanta midigaa laguaa lagu dhiibaa markaad wax cunee gacanta midig baa lagu cunaa markaad wax cabee gacanta macnaha midigtaa wax lagu cabaa markii masaajidka aad gelayso lugta midigaa loo hormariyaa wahaakadaa tayaamun baa la yidhaahdaa markaad weyse qaadanayso faraxalkoo kale isaga tayaamun male wejiga markaad dhaqaydo dhinacan ka bilow lagu dhihi maayo kor ka soo bilow laakiin gacanta midig iyo bidixda tee la hormariyaa midigtaa sunno ah lugta midig iyo lugta bidix markii la dhaqaayo lugta midigaa la hormariyaa mar kastana waxaa wax lagu mayraa waa gacantaada bidixa wax lagu mayraya tayaamunka waxaa ka mid ahaa la yidhi waxyaabaha sunnada ku ah midigaysiga way badan yihiin markii aad dharka xidhanayso midigtaa lagu bilaaba markii aad kabaha khufka xidhanayso lugta midigaa lagu hormariya salaada markaa xataa ka baxayso dhinaca midigaa loo salaamo naqsadaa midigtaa lagu hormariya markaad wax cunayso markaad wax cabayso indhakuusha markaad qofku xataa marsanayo dhinac isha midigaa lagu hormariyaa cijiyaha markii la yska jarayo usbuuciiba ama afartankii beriba ugu yaraan waa in mar la jaraa ama ka horba la jaraaba saysan kugu dheerdheeraan maxaa yeele xataa wasaqda gelayda oo ku hoos dhuumanaysa weysadaada iyo dahaaradaada dhib u geysanaysaa tayaamunku marka waa sunno sidoo kaleeto shaaribka nimanku inay iska jiraan garkana waxa weeye ay daystaan sida wanaagsan oo sunnada ah sidaas weeye waa in markii shaaribka qofku markii la jarayo shaaribkao kaleeto isagana waxa weye nimanka waa inay midig dhinaca midigta uga bilaabaan waa sunno timahan ka baxa kilkilaha rag iyo dumarba in la tifo oo la siisiibo ayaa sunno ah marka nadfiga haddii la xiidhana xaaraan maaha oo la xiidhid lagu qofkii u isticmaalo xataa na timahaas gacanta midig baa lagu bilaaba caanaduna sidoo kale weeye jidka wax ka yimaadeen korkooda timaha ka soo baxana oo la yidhaha tima hoosaad ay dhahaan culummadu kuwaana waxa wey iyagana in la xiiro weeye iyagana waa sidoo kaleeto madaxa markii la xiiranayo oo nimankao kaleeto xadka iyo madaxa xiiranaya ayagay sunno u tahay dhinaca midig buu nabigu ka bilaabi jiray calayhi salaatu wasalaam marka laga soo baxayo musqusha lugta midig baa lasoo hormariyaa xaajada markaad u fadhiso ood musqushii kor fadhido inaad ku kor hadashaana waa karaaho oo axaadiista waan ku arki doonaa waxyaabaha aan la ogolayn bay ka mid tahay haddaan daruuro kallifta ama dan shareecada kuu bannaysan la arkinin inaad ku kor hadasho lama ogola inaad ku kor hadasho lama ogolo aadaabta islaamka ka mid maaha waxyaabihii waxa weeye qaybna waxaa lagu sunnayaa dhinaca bidix oo kaba sooqaad markii musqusha la gelayo lugta bidixaa la horgeliyaa masaajidka marka laga soo baxayo lugta bidixaa lasoo hormariyaa xaaka marka la tufayo dhinaca bidixaa lagu hormariyaa marka la istinjoonayo gacanta bidixaa lagu istinjoodaa dharka marka la iska siibayo lugta bidixaa lagu hormariyaa wahaakadaa marka tayaamunka waa wixii khayr ah midigtaa lagu bilaabaa shaygii khayr ah xadiiskana waxaa la yidhaha fii sha'nihi kullihi waa kulladii oo hadda gashay laakiin oo caam ah laakiin shay walba looma isticmaalee waa caamun uriida bihi uriida biha alkhusuus baa la yidhaahdaa ilaahay walaalayaal dariiqa toosan ha nagu hanuuniyo qaybta diinta fahamta kuna camal fasha aakhiru zamaan weeye waxa weeye caqiidadii saxiixa ahayd waa dhammaatay walaalnimadii way dhammaatay jacaylkii wou dhammaaday xalaal miiradkii wou dhammaaday aakhiru zamaan baa la marayaa ruux walba uu tawxiidkaaga salaadaada iyo maxabbadaada iyo khayrkaaga iyo sadaqadaada ku anfacaysae maanta ilaahay usoo laabo ilaahay dartii waxaad samaynay u sameey iska dhaaf dulmiga iska dhaaf qabyaaladda iska dhaaf waxa weeye xanta islaamka iyo muslimiinta danu kuuguma jirto naftaada iyo aakhiradaada u danay waxa aakhiro ku anfacayana ku dadaal cilmigana baro sidaas baan isku dardaarmaynaa ilaahay hana badbaadiyo sharta ha naga badbaadiyo iimaanka ilaahay ha noo badbaadiyo khaatumo fiican ilaahay ha nagu dilo caqiidada ilaahay ha noo suubiyo cilmigana ilaahay hanoo hana fahamsiiyo ilaahay culummadii wanaagsaneed jidkay mareen iyo islaamka kuwa mara ilaahay ha naga dhigo casharkeenna caawa walaalayaal intaas ayaan ku soo koobaynaa wallaahu waliyu tawfiiq والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته